أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa ka dhacay magaalada muqdisho maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya taliyihii hore ee askarta sahyuuniyadda yahuudda ayaa ku eedeeyey maamulka yahuuddu inuu ku kacay dembiyo dagaal iyo tirtirad qowmiyadeed oo ka dhacday marinka khaza faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo wilaayada hiiraan ayaa dib u howlgelisay iskuulka hoose iyo dhexe ee jacfar ibnu abidaalib kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayadaas askari towbadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday mas-uul ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa ka dhacay magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan faahfaahiino dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gedo waxaa inoo faahfaahinaya yaasir moxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen magaalada muqdisho waxayna ku dhaawaceen mas-uul ka tirsan maamulka ridada ugu magacaaban gobolka banaadir murtadka ay mujaahidiintu dhaawaceen ayaa lagu magacaabaa goore maxamed xersi kaasi oo ah guddoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka ridada ee xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkani fuliyey ayaa murtad goore ka qanimaystay gaari nooca baraadada ah oo murtadkan uu watay dhanka kale wilaayada gedo waxaa tafaasiil dheeraad ah la geelayaa laba weerar oo dhabagal ah oo loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay duleedka degmada caalwaaq ee wilaayada gedow ee koonfurta dalka soomaaliya labada kamiin ayaa khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta taasi oo isugu jirta khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed inta la xaqiijiyey waxaa kamiinkani lagu dhaawacay afar askari oo murtadiin ah waxayna mujaahidiintu qanimaysteen saddex mooto oo ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ee kamiinka ku dhacay geesiyada tawxiidka oo wakhti walba hegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyey weeraro kala duwan oo allah fadligiis khasaare lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dagaal culus ku qaaday xerada murtadiinta ee haanta dheer ee degmada afgooye waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan allah fadligii ciidamada mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacankuhaynta xerada waxaana dagaalkaasi cadowga allah ee murtadiinta lagu gaarsiiyey khasaare xoogan inta la xaqiijiyey waxaa murtadiinta dagaalkaasi looga dilay lix askari oo murtadiin ah hal gaari oo nooca raaxada ah waa gubasho waxaana mujaahidiintu sidoo kale soo qanimeys hub kala duwan iyo saanad ciidan maamul goboleedka gaala raaca ah ee puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyey madaxa kooxda ridada soomaaliya marwaan moxamed ayaa warkaasi inoo sii ambaqaadaya madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashacdalo dirarka ah ee la magac baxay puntland murtad ilyaasu lagatoor ayaa eedeymo xoogan u soo jeediyey madaxda kooxda ridada soomaaliya murtad lagatoor oo ka hadlayay garowe ayaa nasiib darro ku tilmaamay in kooxda ridada ah ee fadhigeedu yahay caasimadda muqdisho ee wararto maamul goboleed ka tirsan ridada wuxuu lagatoor ku eedeeyey kooxda riddada inay meesha ka saartay oo ay laashay dastuurkii u degsanaa riddada maleeshiyaadka murtadiinta ahna ay u adeegsanayso dano siyaasadeed iyo inay ku weerarto maamul goboleed u sheegay inuu qabsaday doorasho isaga u gaar ah kaas oo ah maamulku hoggaankiisa sheegtay murtad axmed madoobe isagoo sii hadlayay ayuu intaasi ku daray in nidaamka riddada ah uu qarka u saaran yahay inuu burburo waxaase muuqata in soomaaliya jihada ay u socota quus ay muuqato runtii oo soomaaliya wixii ka dhexeeyey iyo dowladnimadii ay u muuqato in shuruucdii la laalayo ay u muuqato xooggii ciidamadii soomaalida la sameeyey in istaydo degan lagu weerarayo oo ay khatar u keeni karto in dalku koob iyo sagaashankii iyo burbur uu dib u saaro xooggii iyo awooddii ciidana la sameeyena istayt doorasho galay waxaa yaab leh istayt doorasho galay in la weeraro waa wax yaab leh oo taariikh cusub oo siyaasadda dowladnimada soomaaliya ay kusoo biirayso hadalka murtadkan ayaa imaanaya xilli khilaafaadka ka dhex xoloolsan kooxda riddada soomaaliya iyo maamulada shaadalo dirirka ah ee puntland iyo jubbaland ay gaareen meeshii ugu saraysay iyadoona marba marka ka dambeysa ay khilaafaadku sii yeelanayaan wejiye cusubba mahadsanid marwaan taliyihii hore ee askarta sahyuuniyadda yahuudda ayaa ku eedeeyey maamulka yahuuddu inuu ku kacay dembiyo dagaal iyo tirtirid qowmiyadeed oo ka dhacday marinka khaza cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoo si ambaqaadaya mooshe yoolan oo ah taliyihii hore ee ciidanka yahuudda ayaa waraysi uu dhowaan siiyey warbaahinta yahuudda ka digay in maamulka yahuudda ee uu xukumo gaalka mayalka adag ee netanyahu ay doonayaan inay ka tirtiraan falastiiniyiinta waqooyiga khaza islamarkaana khaza ay ka sameeyaan deegaano cusub oo yahuuddu degto waxaan ku qasbannahay inaan ka digo waxaa halkaasi ka dhacaya oo nalaga qarinayo maxaa halkaasi ka socda ma jirto beytlaahiya ma jirto beyt hanuun hadda waxay ka howlgalayaan jabaaliya iyagoo dhab ahaan meesha ka sifaynaya carabta ayuu yoolan u sheegay telefishinka democrat t v isagoo ka hadlaya xaafadaha falastiiniyiinta ee waqooyiga magaalada khaza oo weeraro kala kulmaya ciidanka yahuudda wuxuu intaas ku daray in maamulka yahuudda ay doonayaan inay dib u dhisaan deegaano halkaas ku yaala sagaal iyo toban sano kadib markii israa'iil ay isaga baxday dhulkaas yoolan oo ahaa taliyihii guud ee ciidanka yahuudda sannadihii labada kun saddex iyo toban ilaa labada kun lix iyo toban ayaa sidoo kale sheegay in maamulka yahuuddu ay ka geysanayaan marinka khaza dembiyo dagaal oo ka dhan ah bini-aadanimada wasiirka guriyeenta maamulka yahuudda ayaa khamiistii booqday xadka khaza isagoo taageero hindise lagu aas-aasayo deegaano yahuud ah oo ku yaala marinka khaza sameynta deegaano yahuud ah oo halkan laga dhiso waa jawaabta ku habboon xasuuqii argagaxa lahaa ee toddobadii oktoobar labada kun saddex iyo labaatan iyo sidoo kale jawaabta maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee heeg ayuu wasiirkan yahuudiga ah ku yiri warbixin ay faafisay warbaahinta yahuudda waxaa loogu yeero maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada ayaa bishii hore soo saartay waraago lagu soo qabanayo netanyahu iyo wasiirkiisii hore ee difaaca yoaf galan iyagoo lagu eedeeyey dembiyo dagaaloo ka dhacay magaalada khaza mahadsanid caliyare wilaayada hiiraan ayaa dib u howlgelisay iskuulka hoose iyo dhexe ee jacfar ibnu abidaalib kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booco ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixintan inooga diyaariyey munaasabadan si heer saraa loo saagaajmay islamarkaana ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan dibna lagu howlgelinaya iskuulka hoose dhexe ee jacfar bin abitaalib ayaa ka dhacday xarunta iskuulka deegaanka booco ee hoostaga magaalada beledweyne ee bariga wilaayadda hiiraan sheekh cabdicasiis birik sheekow oo ah mudiirka iskuulka hoose dhexe ee jacfar bin abitaalib ee deegaanka booco oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey asaaska iskuulka iyo maraaxiisha uu soo maray waxay ku saabsan tahay xafladan dib u furidda iskuulkii booco oo lagu baran jiray macnaha looga bixi jiray dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose oo xirnaay sanadihii labadii sano ugu dambeysay iyo sannadan hadda qabyada ah runtii iskoolkan muhiimad weyn ayuu u lahay deegaanka iyo dadka ku nool booco iyo nawaaxigeeda wuxuu ahaa markis cilmiya oo maaragta wax badan laga faa'iidaysan jiray waxaa ilaahay mahadiisa maanta marka inuu ilaahay noo suuro geliyey in maanta uu dib usoo noqoto waxbarashadii markiska laga bixin jiray oo aada baahi loogu qabay oo loo hilowsanaa waxaana ilaahay mahadiis waxaan shaqo iyo maaragtay aan juhdi maaragtay lagu bixin ma qabsoomaane ma arkaysaa wax ka qabtay oo bacda xamdulilaahi ugu mahadnaqaynaa wilaayada islaamiga iskoolkan marka taariikhdiisa haddaan wax ka taabto waxaa la furay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa intaas ayuu soo soo socday iskool wuxuu ahaa ilmaha ka soo baxa hu maaragtay ay yihiin ilmo aqoon lahoo waxgaradka iyo waalidiinta iyo odayaasha dhaqanka deegaanka booco iyo tuulooyinka hoos yimaada oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u boogaadiyey dib howlgelinta iskuulka jacfar bin abi taalib ilaahay baa mahad iska leh maanta waxaan u fadhinaa iskuolkii dugsigii dhexe ee hoose ee ku yili booco ayaa intaana laga burburay xafladii furitaankeedii ayaan u fadhinaa waxaan rabnaa marka in laga faa'iidaysto ummadda waxaanu sheegaynaa marka booco waa burbursaneed laakiin haddii iskoolkii uu furmay waxaan rajaynaynaa wixii beledweyne u guuriya inay dib usoo noqdaan ayaan rajaynaynaa ilaahay baa ku mahadsan umma dabadeed xaragada ayaa ku mahadsan walaayadaa ku mahadsan in la furo ayaan u fadhinaa marka odayaashii haddaan nahay wixii kaloo dhimanne waan sugaynaa wuxuu mar islama wada yimaadiin waa kala dib maraan cudurka ruuxiisa iyo caafimaadkaaba kale ah marka khayr allah ka dhigo waan soo dhaweynaynaa ilaaha mahad iskale xafladan aadgalaysa qurux badan ee noo kulmiyey khayrna ha siiyo nimankii soo aabulay dugsiga asaga waxa weeye dhowr sano ayuu muxuu ahaa yani oo xoogaa unaga ahaa haddana macalimiinta qaarkood fadhiyaan runtii waxay yani intuu yani islaam islaamka joogo wax weyn qarteen wax alla wixii meesha yani ka baxay waa dad yaqaano fadhigan iyo xafladan aad xaggi maaragta u qaymo badan ilaahay xaggina ka qaymo badanoo diinkiisii lagu kor yeelayo ama ummaddii maskaxdooda aakhiro loogu hagaajinayo aad iyo aad baan farax weyn ayuu maantay ayaan ku faraxnay waxaan kaloo oon maaragtay ugu mahad celinaynaa xarakada mujaahidiin al-shabaab iyo walaayadeeda maxaafadada heer gobol iyo heer degmaba ah iyo garbadeeda oo wakti badan soo geliyey geeda fikir badan soo geliyey maal badan soo geliyey intaasna waanu waa uu mahad celinaynaa maanta waxaan aada ugu qanacsannahay maaragtay maskaxdii bini-aadanka oo loo jeedinaa waddadii ilaahay ou jeclaay haddaas ilaahay u sugnaatay waxaan meeshaan u mahadnaqaynaa walaayada islaamka ah madarasada maantay laga furaayo deegaanka booco aad iyo aad sida odayaasha hore u yidhaheenba waa ugu faraxsannahay waana ugu baahnayn waana soo dhowaynaynaa boqolkiiba boqol xaqiiqa iskuulkan ilmaha dugsi hoose dhaxa ka baxo markii magaalooyinka tagaan oo itixaamka laga qaado ilmahaanu jaamacada ugudbaan u gudbi karaan al dhihi jiray dugsi sare ilmahan waa ka sarreeyaan al dhihi jiray waxaana yeelay tarbiyada culumta shareecada islaamka oo lagu bari jiray ay meeshan ay ku qaada jireen ee xaragadu isha ku haysay maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayadda hiiraan ayaa dadaal xoogan gelinaya tayeynta iyo kor u qaadada heerka waxbarashada iskuullada ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda hiiraan mahadsanid casaam ugu dambeyntii askari towbadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada baay abuu xasaan ayaa warbixintaasi inoo haya kadib muddo saddex sano ah oo uu la shaqeynayay murtadiinta islaamkana uu la dagaalamayay kadib isagoo taa'ib ah garwaaqsadayna inuu ku dhacay fal gaalnimo ah ayuu soo gaaray degmada buula fullaay ee xarunta maamulka wilaayada islaamiga ee baay waa kow iyo labaatan jir muddo shan bilood ah tababar ciidan ku soo qaatay meelo kala duwan oo ka mid a dalka iyo dibaddiisa waxa uu muddo shan bilood ah tababar ciidan ku soo qaatay dalka yuganda waxaana uu ka mid ahaa maleeshiyaad uu halkaasi u diray murtad xasan gurguurte uguna talagalay inay la dagaalamaan islaamka iyo ehelkiisa sidoo kale waxa uu tababaro kala duwan ku qaatay muqdisho iyo xudur oo ka mid ah goobaha cadowga ay ku sugan yihiin taa'ibkan aan ka sheekeynaya waa isaaq cabdi cali waxaana uu isaaq markii toobada loo qabtay kadib degmada buulafullaay kula hadlay idaacadda islaamiga andalus waxa uu ka sheekeeyey halkii uu ka raacay murtadiinta tababaradii uu soo qaatay halkii uu ka howlgelayay iyo muddadii cadowga uu la shaqeynayay isaaq cabdi cali maxamed nuur mayba kuwa hirshabeelle kuwa military yahay marka asgari oo maha yeeshee furunta hore ka dagaalamo markaad altana ku taabay sidisan kaamil ka jiri mayba ku raay hudur hudur haddii ka baxnay harani inaa tagnay haranina haa haranina inaa yeeshee diyaarin wax qaadi yoan iyo seeni markaas ku dib yoana shambilooda rawni marka yoana ku nagnay harnaana qoyni tobabar aadi elay tobabar yeeshee hubka iyo manayma aaka iyo walaasama dadla baraay maahay ibkm iyo iyon heshiish iyo bilayn dadla baraay maahay halkan ma jira macalimiin oo ajaanib ah uns uns haya markii harnaana koyni in sheegada afar bilood shan bilood iyo hatan miila karown oo tobabar kale hatan oo disbilin nin akriyo qaabkii lan dagaalamo iyo bilaay hatan na fahansiyo macalimiin soomaali ah markaas ku dib gorinnas hatan meelni jeeyaha cadadi hirshabeel heebta baaleon miilaniji taa'ib isaaq waxa uu sidoo kale ka sheekeeyey dhacdo xanuun badan oo uu la kulmay markii uu tegay dalka yuganda haddaba maxay ahayd dhacdadaasi isaaq ayaa nooga sheekeynayo shan bilood ee roogni kuriko noo dili manaa kuriko manaa oo kalidintee lagu qali
yaa dilay marka kuray
uns uns dili maxaa loo dilay manaa kaliida lagu dhabahay kaliido saasoo manaa naftiisa ku marka isbaark ligay kadib yaa kaliida lagu qali kelidaalow ali bes si horan ka dhammeeday isaga oo wareysigiisa sii wata ayuu taa'ibkan faahfaahin ka bixiyey sababaha keenay in xilligan uu ka soo baxay safka murtadiinta isagoona sidoo kale ka warbixiyey qaabkii loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray degmada buula fullaay wal oo dhagan oo maynaan oo fahmi waayo oo sheegada gobolka ani aadi ahaane ema anaa maskantay fahantii markaasaas uu tabay markii aan takuway wallaahi bilaahi hortiminaa oo obsadaaya walka goorhe iyo meelin seeta iyo hoob aragdaha ku nagoylaha iyo nay dhuumboylay ayla ka aragnay guray laakis inim inaa walbadan nin haysne oo amni eta oo lamba fad usku kuway karo oo aadi manaa gabid ugu jar oo farafare iyo wada is haysado ban lahayn araad nimid ku jarta isaaq cabdi cali oo ah askariga taa'ibka ah ee lagu soo bandhigay degmada buula fullaay waxa uu ku daba feylayaa askar taa'ibiin ah oo muddooyinkii dambe si xawli ah u soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waad mahadsantahay abu xasaan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu